tababarka iyoonay xulista ciyaaryahanada da-adatiida ku hoosayta tumiyanay toddoba sano jarada iyo tababarka lankufuri magaalada beledxaawe ee gobolka gedo taasoo iyo ciyaartooyada laakuxuli xaafado shalga diisan ee beledxaawe welina gadaaseto degmada saytiya hela doonta ciyaartooyin mustaqbalan le e waanimad hela doona gobolka iyoonay degmadaba maamulka degmada iyoonay baahda ciyaaroy oo gobrogyo ku hayaan xarunta dahafurka tumiyanay toddoba sano jarada ciyaaryahanada waliba iyo qaarsho iyo sheegana in iyo inta guul lanka tilmaamay in xiligan la hela xarumo angoona ee ciyaartooyada taasoo mustaqbal ifowka lebanoonka luto magacaygu waxaa faarax aadan cismaan dhallinyaradan juniorto koojkooda koley saa ogtihiin gobolkan geda ama degmada balaxaawo wax akademika ma jiro akademigana waxyaabaha nagu dheliyo waxaawaaye gobolkan ama degmadan wasaarad sboort oo federaalna kama shaqayso mid jubbalandna kama shaqayso sanad kastana waxaa baxa ciyaartooy tobaniy jira hataa ama xul noocu rabha haata ayaa baxa marka waxaan rabnaa barnaamijkan hadda aan aasnay in wasaaradda iyo dadkii ay qusaysa barnaamijkan ogaadaan dee waxaa waaye la xuso ciyaartooy akademi meesha inay ka dhisan tahay la xuso maxaa la dhahaye laga warqabo barnaamijkan u haaas taas waayo fikir annaga naga imaaday iyo dhallinyaro qurbaha joogtaan ula tagnay barnaamijka saasuu ku aasmay barnaamijkan maaha annaga midaan fan ka raadinayn ama magacaan ka raadinayn laakiin waxaa dhallinyaradii ana waxaa waaye ilaa heer qaran waa lii wacay laakiin sababo jira awgooda aan u aadi waaye marna marka mustaqbal xumada annaga nagu dhacdo inay dhallinyaradan ay ku dhacdo horta waa ugu mahad celinaynaa iskudayga ay sameeyeen iskudaygan wuxuu ahaan doonaa mid maaragta anfici doono degmada ilaa gobolka wuxuuna noqon doonaa akademigan akademi oo dhallinyarada ay ku aflaxaan ama maaragtay ay uga soo baxaan dhallinyaro badan oo taalenti leh oo gobolka meel walba ka imaado mana noqon doono maaragtay saan qiyaasayno mid degmada ku eg wuxuu noqon doonaa mid maaragtay looga imaan doono degmooyinka kale oo deriska ah dhallinyaradii barnaamijkan soo qabanqaabisay oo qurbajoogta ahaa oo ugu talagashay in dhallinyaradan ay caawiyaan ama maaragtay akademiga u sameeyaan way ku mahadsan yihiin waxaan ka codsanaynaa inay maaragtay ay noqonin howshan howl xiise ah oo maanta ku ekaado waxaan rabnaa inay u dhabar adeegaan wax walba culays walbaa ka imaan doono
waxaan aad ugu faraxsanahay madashan quruxda badan inaan ka soo qayb galo iyadoo looga hadlaynin siyaasad iyadoo looga hadlayo arrimo bulsho iyo sboorts keliya inay tahay waxaa kaloo aan halkan ugu mahad celinayaa dhallinyaradii degmada u dhalatay dhallinyarada gobolka gedo u dhalatay khaasatan degmada beledxa u dhalatay iyo dhallinyarta qurba joogta ah ee iska kaashaday akademiyadan inay furaan runtii waa wax aad loogu farxa waxaan ogsoonahay degmadan maanta aan beledxaw aan joogno in dhallinyaro badan ay ka tahriibeen qaarkood hadda mexico ay joogaan qaarkood ay tahriib ku galeen maraykanka qaarkood ay xirxiran yihiin xabsiya ay ku jiraan sboortskan waa wax keliya oo macnihii dhallinyarta ka dheereed inay tahriibaan inay macnihii ii sheegay muqaadaraad iyo arrimo kale ay galaan waa waxyaabaha keliya oo ka dheereeyo marka aad baan ugu faraxsanahay dhallinyaradii soo abaabulshay barnaamijkan kuwa qurbaha jooga iyo kuwa degmada joogaba waxaan leeyahay taarikhda in xus doonto waxaan aad iyo aad ugu hambalyaynayaa oon hambalya leeyahay horumarkan saaka galabta badaxaawe ay gaartay waxaanan u hambalyaynayaa walaalihii ka soo shaqeeyey dal iyo dibad oo barnaamijkan keenay aad iyo aad baan ugu mahad celinaya waxaan baaq u dirayaa walaalaha fikraddan keenay kuwa la midka ah inay ku dhiiradaan barnaamijkan oo dhallinyarada yaryarka oo siddeed iyo tobanka ka yar lagu tababarayo bahda isboortiska loo tababarayo si ay u gaaraan heer qaran marka aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa qolooyinka ka soo shaqeeyey barnaamijka isaga ah annagoo ku hadlaya maamulka degmada badaxaawa magaciisa waxaa insha allahu tacaala haddii ilaa yidhaahdo si buuxda aan garab istaagi doonnaa isboortiska noocyadiisa kala duwan waxaan kaloo dee baaq u dirayaa wasaaradda isboortiska ee jubbaland iyo tan federaalka ah in haddee soomaaliya ka tirsan tahay gado khaasatan baled xaawo dhallinyaro aad iyo aad u firfircoon baa joogto oo ilaa ka qayb qaadan karta meel kasta adduunka waxaan u hambalyaynayaa oon u dacaynaynaa insha allah qolooyinka ka soo shaqeeyey qurbaha joogo kuwa kale la midka ah ee gobolka u dhashay ee degmadan u dhashay ee qurbaha joogo inay dhallinyarada garab istaagaan